gudoomiyaha degmada anhaduqa caasimada galmudug ee dhuusmare cabdiraxmaan cali maxamed geedoqolow gudoomiyaha gobolka galgaduw cilmi caliganaya sidoo kale wasiirka wasaaradda dhaqanka dalxiiska galmudug cali seeko xildhibaan mursal cabdiraxmaan oo ka tirsan baarlamaanka galmudug ayaa caasimada galmudug ku soo dhoweeyey xubno wafdi oo ka socday guddiga madaxa bannaan doorashooyinka qaranka soo gaara magaalada dhuusmareeb kulanka ka dhacay xarunta dowladda hoose ayaa markuu soo dhammaaday waxaa ugu horreyn ka hadlay xubnaha guddigan kusoo dhoweeyey magaalada dhuusmareeb gudoomiyaha degmada cabdiraxmaan maxamed geedoqolow iyo sidoo kale wasiirka wasaaradda dhaqanka dalxiiska galmudug gudoomiyaha gobolka galgaduw cilmi caliganaya iyo sidoo kale mursal sheekh cabdiraxmaan oo ku hadlayay afka baarlamaanka galmudug iyagoona dhammaantood shanay guddiga kala shaqayn doonaan waxyaabay u yimaadeen magaalada dhuusmareeb caasimada galmudug
galmudug nabad ah doorasho u diyaar ah shaqadii adinka laydiin igmaday u diyaarsan ku soo dhowaada soomaalidu waxaa weeye xanteeda ma moogo waxaa layidhi reer galmudug waxay jecel yihiin inay qoryo ku qaataan markay si kale wax ku raadsan lahaayeen oo dadka dadka soomaalida u qoryaha badan ayay ku jiraan marka waxaan rabnaa inaan idiin sheegno qoryihii meel aan dhiganay qoray waxaan u haysanaa shabaab uun keliya annaguna isuma haysanno dad kalena uma haysanno waxaad moodaa inaan sidii bildhalat u sugaynay tan waxay caddaynaysaa imaanshihiinnu wixii aan maqlayn ayaamahan inay dhab noqdeen war amaa laga baxa amaa laga laabtaa wareedha waxaan ama noqon waayaan wax hawla saasaan ku jirnay laakiin markaad galabta soo degteen intaad hadlaysa xataa maanta amay baqdaan islahayn markaan garoonka ka soo degteen bay horta dhab noqota hawshii laakiin waxaa ilaahay mahadiya reer galmudug inay u darban yihiin u taagan yihiin waxaan diyaar u nahay inaan baritaarno waxaan diyaar u nahay inaan garab galno waxaan diyaar u nahay inaan idiin fududayno maanta marka inaad timaadeen sida guddoomiyuhu sheegay reer galmudug haddaan nahay xildhibaano baarlamaan kulligeen wixii xagga lagu soo ansixi sharcigiinni waa ansixinay baarlamaan ahaan waa meel marinay ka galmudug ahaan annaga u diyaargaroobaynay inaan sidii federaalka u qaateen aan ula qaadanno cabdulaahi sirad yarow oo xubinka ah guddiga madaxa bannaan doorashooyinka qaranka ayaa ka warbixiyey safarka dhuusmarab soo gaareen isagoona sheegay inay u yimaadeen si u dargeli lahaayeen doorasho qof iyo codho lagu soomaaliya ka dhacdo doorashada soo socota
waa annagu xubnaha aan nahay ee halkan soo gaaray waxaa ujeedkoodu yahay in aan tilmaanno idinsoo salaadno idina soo gaarsiino in la gaaray xilligii doorashadii qof iyo cod ee lagu ballamay xilligii ay bilaaban lahayd in la gaaray doorashadaas soomaaliya oo dhan ka dhici doonta intii xaaladii ay diiddo mooyaane waa doorasho saddex heer ah heerka dowladaha hoose heerka dowlad goboleedka iyo heerka qaranka dadaal weyn ayaa la gelin doonaa waxaa bilaaban doona isdiiwaangelintii codeeyayaalka waxaa bilaaban doonaa oo bilaabatay isdiiwaangelintii xisbiyada waxaa socon doona wacyigelintii iyo howlihii loogu talagalay dadka in lagu baro doorashada dadaalkaa la wado waxaa lagu soo hormaray dowlad goboleedyada dowlad goboleedka koonfur galbeed ayaa hadda maanta la tegey maanta waxaa lala joogaa haddana gelinkii dambe dowlad goboleedka galmudug waxaa la tegi doonaa talaadada dowlad goboleedka hirshabeelle ilaa iyo khaatumo jubbaland maxaanku idhaahday gobolka banaadir dhammaan waxaa ka socota shaqooyin